dowladda imaaraadka carabta ayaa lagu eedeeyey inay si ulakac ah uga shaqaynayso ajandayaal halis ku ah mandiqada geeska afrika kadib markii ay etoobiya u bandhigtay saldhig ciidan oo ay horey uga dhisatay magaalada dekedda leh ee berbera ilowareedyo hoose oo u dhundaloola arrimaha diblomaasiyadda ayaa sheegay in tallaabadan uu imaaraadku qaadayo ay qayb ka tahay xeelado lagu wiiqayo saamaynta sii kordhaysa ee uu turkigu ku leeyahay geeska afrika gaar ahaan soomaaliya iyo etoobiya heshiiska ay dowladda federaalk iyo turkigu kala saxiixdeen bishii februaayo labada kun afariy labaatankii ee lagu sheegay inuu diiradda saari doono dhanka difaaca iyo horumarka dhaqaalaha ayaa si gaar ah u saameeyey danaha imaaraadka carabta ee gobolka saldhigga berbera oo imaaraadku horey u dhisay ayaa noqday furaha isbeddelka istiraatiijiyadeed ee etoobiya taas oo muddo dheer raadinaysay marinbadeed rasmi ah imaaraadka ayaa qorshahan u dhigay in heshiiska uu si toosa u dhex marayo etoobiya iyo maamulka la baxay somalilan si uusan uga muuqan inuu mas-uul ka yahay khilaafka sii holcaya ee ka taagan mandiqadda isku dayo ay turkigu wadeen oo ay la kaashadeen dowladda qatar si loo cadaadiyo maamulka la baxay somalilan si uu uga laabto heshiiskaas ayaa dhicisoobay taa beddelkeeda madaxweynaha dowladda federaalk xasan sheekh maxamuud ayaa u safray masar si uu u dardargeliyo iskaashi difaaco cusub oo uu la yeelanayo xukuumadda qaahira taas oo horeyba uga soo horjeeday saamaynta etoobiya iyo xiriirka dhow ee imaaraadka iyo qatar arrintan ayaa si buuxda u muujinaysa sida dowladda federaalk ay uga dhex muuqato dagaalka siyaasadeed ee u dhexeeya quwadaha ku loolamaya gobolka oo ay horkacayaan imaaraadka iyo turkiga kaalintii uu turkigu ka ciyaarayay khilaafka ka taagan badda ayaa burburtay iyadoo hadda xaaladdu ay u muuqato mid isu rogtay isbahaysi kala jiidanaya gobolka taas oo u kala qaybsan laba garab oo ay dhinacna isku kaashanayaan etoobiya maamulka la baxay somalilan iyo imaaraadka halka dhinac kalena ay ka soo jeedaan dowladda federaalka turkiga iyo masar